That is Tori Kelly. And if you are looking to connect with us on Facebook, and you really should, you can find the whole music crew by going to VOA1 The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddayda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliy tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo efhimyada geeska africa
waa duhur arbaco ah bisha oktoobar waa shan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid a waraysi ku saabsan heerka dhallinyarada tahriibta ee somalilan sajka ugu dambeeyeen ka samaynay dalka waxaa ka baxa maalin kaste shan iyo toban dhallinyaro ama iyo labaatan inta udhexaysa iskuulcelis bishii shan boqol baa ka baxa sanadkii iskuulcelis waxaa ka baxa lix kun shantii sano ugu dambaysay waxaa ka baxay dalka soddon kun oo dhallinyaro ah oo dhiiran dadka iyo dalka wax u qaban lahaa
sidoo kale waxyaabaha aan idiin hayno waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa dhallinyarada ku nool xaafadda islii oo qaarkood ay ka shaqeeyaan duubista filimada iyo xafladaha kala duwan waxaan u doortay shaqadan maadaama aad magaalo joogtid oo aad nin dhallinyaraa tahay inaad cid barido ama aad magaranaysaa magaalada kuleyda magaalo joogistay kaa rabtaa inaad shaqaysato inaad dad barida keliya maaha inaad adiga isku dayda inaad macal noloshaada fuijarkaaga aad wax qaabayn karto oo magaranaysaa aad magaranaysaa noloshaada wax ka bedeli karto
sidoo kale dhinacii heesaha ayaan ka madhnayn barnaamijka kalgacayl dhabooba dhaqashada ilaashu
sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba goordhow ayaad maqli doontaan marka hores waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida
boqolaal qof oo u dhashay kuuriyada koonfureed oo ku nool goob la qorshaynayo in mustaqbalka laga dhigo hanaanka gantaalada difaaca ee taad ee maraykanka uu leeyahay ayaa saameeyey isu soo bax arrintan ay kaga soo horjeedaan maayarka magaalada gimshion ayaa u sheegay dadka mudaharaadayay inuu isku dayay inuu hogaanka sare iyo wasaaradda difaaca ka dhaadhiciyo in arrintan goobta laga weeciyo hase ahaatee ay dhegaha ka furaysteen koonfurta dalka haiti ayaa ku jirta xaalada go'doon ah kadib markii ay duufaanno xoogani ku dhufteen salaasadii shalay korontada iyo isgaadhsiinta ayaa gebi ahaanba ka go'an gobollada uu duufaanku ku dhuftay waxaana go'ay biriijkii ugu weynaa ee isku xidhayay gacanka hayti iyo dalka intiisa kale
halkaa dhegeystayaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a cumar maxamuud khayaad oo hore usoo noqday agaasimaha waaxda aqoonsiga muhaajiriinta ee wasaaradda dibudejinta somalilan ayaa ka dayriyey heerka uu marayo dhallinyarada ka tahriibta somalilan wariyaha v o e da ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa ay ugu warramay magaalada boorama agaasimihii hore ee xarunta aqoonsiga muhaajiriinta ee wasaaradda dibudejinta somalilan cumar maxamuud khayaad oo lagu naanay saxad daari ayaa waxaan ka waraysanay tahriibku heerka uu ka marayo wakhtigan somalilan cumar waxaad ka warantaa bal tahriibku heerka uu maanta ka marayo guud ahaan gobollada somalilan iyo inta aad xog ka hayso
bismillahi raxmaan raxiim kulley sidaan ognahay shantii sano ugu dambaysay tahriibku dadka ka tahriiba dalka aad buu kor u kacay sidaan ognahay ama researchka ugu dambeeyeen ka samaynay dalka waxaa ka baxa maalin kaste shan iyo toban dhallinyaro ama iyo labaatan inta udhexaysa iskuulcelis bishii shan boqol baa ka baxa sanadkii iskuulcelis waxaa ka baxa lix kun shantii sano ugu dambaysay waxaa ka baxay dalka soddon kun oo dhallinyaro ah oo dhiiran dadka iyo dalka wax u qaban lahaa waxaa la markaay markastoo sii kor buu kacayaa in waxay ahayd loo sameeyo dadkan muxuu ahaa meelihii wacyigelin fara badan oo loo sameeyo iyo meelihii wax lagu beri lahaa iyo shaqo abuur loo sameeyo oo dadkan muxuu ahaa si loo joojin lahaa marka waxaa nasiib darraa in dalkii hay ka baxayaan dhallinyaradii u dhalatay dad ajaanibina ay dalkii boosaskoodu buuxinayaan waa nasiib darro cumar waxaad sheegtay in sanadkii ilaa lix kun oo dhallinyarih ay ka tahriibaan gobollada somalilan maalintii ugu badnaan labaatan dhallinyarih inay tahriibaan amase shan iyo toban sideed xogta noocaasa aad ku caddayn kartaa waxaan ku caddaynaya kolley dee immigrationka oo waxa weeyaan dee meeshii wax laga helayo inan uu hayaa annaguna waan ognahay oo research- researchkii ugu dambeeyana ka sameynay dee waan haynaa oo kolley waxa weeyaan dhallinyarada baxaysaay intay leeg tahay iyo xaddigooda waan haynaa dadkuna wuu ogyahay dee waan baraarujinaynaa uun yacni si dadka loo celin lahaa ama loo joojin lahaa ama dadkan dadka muxuu ahaa tariibka u yaran lahaa un weeyaan muhiimaddeedu markaa dee in xukuumaddu ku dhiirito in dadkan xirfada loo sameeyo oo shaqooyin loo abuuro ayaan aad ugu burinaya waxaad sheegtay in cilmi baadhis badan aad samayseen ka wasaarad ahaan iyo weliba xaruntiinnan aad adigu hore u joogi jirtay ee xarunta aqoonsiga muhaajiriinta ee wasaaradda dibudejinta cilmi baadhista aad samayseen maxaa sababaya inay dhallinyartu ay tahriibaan laba arrimood baan usoo qaadi karaa waxaan social mediaha la idhaha oo dhallinyartu inta badanna ay intaba isticmaalaan oo ay marka qof dhallinyariya uu soo arko qof meel fiican ka soo jeeday ama guryo fiican isku soo sawiray
in badan baad ka qayb gashay shirar lagaga hadlayo arrimahan tahriibka iyo muhaajiriinta Ee, waxyaabihii aad kaga hadli jirteen ee ka wasaarad ahaan laydinku marti qaadi jiray inta badan shaqooyinkiina iyo howlaha ay wasaaraddu qabanayso wixii aad aqoon kororsi aad kala soo kulantaan shirarka ma ku dabaqayseen shaqooyinka iyo howlaha aad qabanayseen
kolley waxaan tegnay eh, shirar badan oo kenya south africa iyo arisoba jabuuti eh, uganda marka eh, waxaan xasuustaa eh, sanadkii tegey waxaan eh, 2015 waxaan ka qayb galay shir nairobi ka dhacay oo lagu baranayay qaabka loo ba- loo loo sameeyo cross border controlka waxaa la dhahaa oo saddex u qaybtama eh, air border controlkii iyo land border controlkii iyo sea border controlkii yacni sida ugu sahlan nagu dad waxaan nahay soo koraya aan weli awood lahayn ay silig korontaha sameeyaan ama ay derbi dhisaan laakiin sida ugu sahlan ee loo samayn lahaa baan la soo baray marka kolley een, waxaan tegnay shir kaleoto africa oo laga hadlayay qaabka yacni een, sharing loo sameeyo dadka muhaajiriinta qaabka ay u soo galayaan iyo qaabka waddanka uga baxayaan Een, waxaan arisabab tegnay waan inuu hogaaminayay wax la dhahaa muxuu ahaa een, een, een, human trafficking een, law oo yacni si smaaglinka iyo dadkan traafikinka sameeya loogu samayn lahaa sharci ismaaginka kuwa sameeya iyo human trafficka kuwa sameeya maxaad ula jeedaa markaad soomaali ku sharaxdo waan marku sharaxo een haddaad maqasho muxuu ahaa human trafficking waa dadka dadka ganacsada smaagling haddaad maqashana waa kuwa sameeyaba laftoodaba muxuu ahaa dadka een magafaha magafe innagoon u naqaano weeyaan marka waa dad waa nin ganacsada iyo nin dadkiiba tacaddi ku samaynaya ay kala yihiin
cumar maxamuud qayaad oo hore usoo noqday agaasimaha waaxda aqoonsiga muhaajiriinta ee wasaaradda dibadejinta somalilan oo magaalada boorama ugu warramayay wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good
dhallinyarada ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi waxay qabtaan shaqooyin kala duwan oo ay ka mid tahay duubista xafladaha filimada iyo aroosyada waxayna ka helaan dhaqaale ay noloshooda ku maareeyaan haddaba wariyaha v o a ee magaalada nairobi haatan ku sugan khadar maxamuud xareed ayaa qaar ka mid a dhallinyaradaasi la sheekaystay
cabdijabbaar cali niibte waxaan ahay madaxa ugu sareeya aflaanta studio waxaan ahay kaamiramaan nin fa- oo farsameeyo ee, sida kaararka kaararka aroosyada duubista aroosyada xafladaha dukumiintiyada wax badan aan qabanaa Ee, nolosheenna waa ku maareynaa Ee, waana ku qanacsannahay nolosha ah hadda iyo inaan shaqaysano maadaama aan joogno waqt- wad- waddankaana waqti badan aan ka dhex shaqaysanayno waxaan ku baranay ilaa haddana waa shaqaysanaa
waa gartay muddo intee leeg ayaad cabdijabbaar hawshan ku dhex jirtaa
Ee, hawshan waxaan bilaabay 2004 labada kun iyo afartii ah, ilaa iyo hadda waa ku jiraa waxaan ka shaqeeyey waqti badan muqdisho ee, nairobi tvyo badan waa u shaqeeyey sida universal t v ee, filimaanta duubaysay cameraman baad ahayd ah, cameraman ahay wariyima ahayn laakiin cameraman ahay iyo editingka waa sameeyaa Ee, hadda waxaan u bedeshay inaan nolosheeda sameeyo muuqaalada aroosyada Ee, heesaha waa duubnaa oo fanaaniinta ah page aan leenahay oo youtube ah, aflaanta studio la hayo marka waxyaalo badan aan qabanaa nolosheenna ku qanacsannahay inaan ka shaqaysano waa gartay waxaad sheegtay inaad noloshiina ku maaraysaan noloshiina maaraynta nolosha marka laga soo toogo lacag kale ma ka samaysaan ha lacago badanaa ka sameynaa hay Eh, meeqa dhallinyaraa kaala shaqeysa xafiiskan wallaahi waa badannahay ugu yaraan waxaan nahay ilaa toddoba ruux qayb oo dj-ga ah qayb kaamiramanna iyo iskugu jiro iyo iyo editin ah marka waa badannahay eh, inaad aragtid ah, aad ugu fiicneed magacaaga sheeg magacayga waa tahliil qumbe cabdi diiriye oo, em, oo ka mid ah dhalinyarta ka shaqaysa ka howlgala xafiiskan lagu magacaabo aflaanta video production nairobi
maxaa qabataan waxaanahay aniga waxaanahay cameraman eh, waxaana u qaabilsanahay xafiiska qaybta oo editinka sawiraanta wax walba baan u qaabilsanahay xafiiskan meeqa sanaa shaqadan ka shaqeynaysa wallaahi muddo aad u badan kama shaqaynin em, muddo hal sana baan la shaqaynaya asxaabta oo ugu yahay macalinkayga cabdijabaar iyo asxaabteeda kale maxaa ku dooratay shaqadan aad run ahaantii waxaan u doortay shaqadan eh, maadaama aad magaalo joogtid oo aad nin dhallinyaro tahay inaad cid barido ama aad magaranaysaa magaalada kuleyda magaalo joogista kaa rabtaa inaad shaqaysato inaad dad barida keliya maahan inaad adiga isku dayda inaad macallin noloshaada future-kaaga aad wax qaabeyn karto oo magaranaysaa aad magaranaysaa noloshaada wax ka bedeli karto Eh, maahan inaad adiga macnihii aad is- guri jiif iska noqotid eh, magaalada joogta caasimadaad joogta inaad wax shaqaysatid inaad macnihii horumar samaysid inaad eh, ha- inaad family yeelatid inaad haas yeelatid noloshaada inaad qaabaysid waaya waad shaqaysanaysaan in dhallinyarada tahay dhallinyarada tahriibayso maxaa dhihi lahayd wallahi dhalinyarta tahriibis waxaan dhihi lahaa inay iska dhaafaan tahriibta sababtoo ah tahriibta wax faa'iido laga helo male Eh, waxaan xasuustaa dhalinyaro badan aan kubadda wada ciyaari jirnay ama meel aan kusoo wada kornay eh, inay eh, qaarkood ay ku dhinteen eh, saxaraha ku dhinteen qaarkood eh, magaranaysaa silic loo ilaa hadda la haysto oo faamilkooda oo waxba haysan oo qofku magaranaysaa uu dhahayo hooyo Ah, eh, hooyo ama aabe intaasaa lagu haystaa ama arrintaasaa jirta dhibkaas ay haysta ama nin waxaa arkaysaa sometimes media waxaad ka arkaysaa facebooka qof la leeyahay een, wuxuu xiran yahay magafe ama la jirdilayo run ahaantii anigu waxaan kula talin lahaa dhalinyarta saaxiibaday kuwaan isnaqaano kuwa maqalkayga iyo muuqayga yaqaana inay iska dhaafaan tahriibta oo ay noloshooda maareeyaan oo qof walba macnihii uu isku dayo inuu ma garanaysaa een, noloshiisa wax ka bedeli karo inuu shaqaysan karo hadafka loo nooleeya adduunka waxa weeye inuu qofku wax- inuu wax qabsan karo inuu macnihii beri ka maalin noloshiisa uu maarayn karo ma ahaan inaan ama ama eh, noqotid dadka tuugo ama magaranaysa tahriib ma fiicno waaya markaad shaqaysanayso markaad shaqaysanayso oo lacag aad shaqaysatay aad eh, haysato maxaa dareentaa wallaahi farxad aad iyo aad baan u weynaan dareemaa sababtoo ah wax kastaan u baahanay aniga iibsanaya qof ma weydiinayo because nin weyn oo soo kacay oo ma garanaysaa inuu shaqaysto noloshaada adigaba waa dareemi kartaa wax iskaa bedela waa dareemi kartaa Een, waxyaabo badan oo dulduleel oo ma garanaysaa adiga aad iska macnihii aad meel iska saaraysaa Een, Ee, run ahaantii waxaan aad iyo aad ugu mahadceliyaa mar kasta dhallinyartii een, een, macnihii sida macalinkayga oo kale cabdijibaar iyo asxaabteeda kale oo igu igu qarabatay inaan macnihii aan shaqaysan karo oo noqon karo nin meel ka soo baxay
aniga magacayga cabdinaasir diiryaal ay dhahaa laakiin dadka badanaa maxay i yaqaanaan lg ay i yaqaanaan lg yaa lg maxaa lagu bixiyey waa magacayga naanistiida dhallinyarada kulle isku cafadayaan qof walba naanistu leeyahay soo maaha hay marka dhallinyarada asxaabteeda ay la jeclaadeen magacaas in laga bixiyo lg halkaa maxaa ka qabataa halkani oo maxaa ka qabtaa aniga horta kaamiramaan ahay laakiin shaqadaa markii hore maxaa kusoo biiray adiga kii anigoo ah markaas dj una shaqayn jiray studio gursame cabdijibaar markaas kaamiramaan ayuu ahaan jiray macnaha studiogaasa ka shaqa bilaabnay kiina studio macnaha isaga uu gaar u leeyahay oo la dhaho aflaanta studio ayuu furtay studioga marka ka shaqa bilaaba aniga anigoo markaas kaamiramaan ah haddana een, studioga weli ka shaqeeyaa dhinaca kaamirada u xilsaarana studioga marka waxyaalo badan ayaa jiro dadkii maanta oo inay wax bartaan rabaan oo kale annagoo kale ay noqdaan waa lagu soo dhaweeyaa sida gabdhahoo kale gabdho dhiijayaalaa jiro gabdho kaamiramaanaa jiro adi dhinac kasta macnaha waa ka caawinaa dadka waa gartay eh, ka waran marka shaqadan iyo sidaa u aragtid
runahaanta shaqadan shaqo aad iyo aad u fiican waaye sababtoo ah maanta haddaa qof dhallinyaro ah waxba weydiinin adiga macnaha aada soo saarasho aad leedahay run ahaanta dadku way ku shafayaan soomaa markaa shaqaysanaysa
qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda isliya magaalada nairobi oo ka shaqeeya dhinaca duubista filimyada iyo xafladaha iyo aroosyada oo magaaladaasi ugu warameeyey khadar maxamuud xareed halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna aynu ku wada nasanno codkii fanaanka daadayar cabdirasaaq anshax iyo heeskiisii wada dhalasho
kalgacal dhabooba dhaqashada ilaashu Ah, wada dhalashadeenni gisna aan u dhaafini wada dhalashadeenni gisna aan u dhaafini kalgacal dhabooba dhaqashada ilaashu wada dhalashadeenni gisna aan u dhaafini wada dhalashadeenni gisna aan u dhaafini anaa kula neceb dhibto anaa kula neceb dhibto dhegxumadooyin goornaaba adi dhaawac kugu noqon anaa kula neceb dhibto Ana ana kulan iqibto dhagxumadu igornaba adi dhaawac kugu noqon dhayalhaw malay aa wada dhalashadeeni dhayalhaw malay wada dhalashadeeni axdigana handheeli axdigana handheeli axdigana handheeli axdigana handheeli dhayal haw malayni haa wada dhalashadeeni dhayal haw malayni wada dhalashadeeni axdigana hadheelin axdigana hadheelin axdigana hadheelin axdigana hadheelin dhawaaqii codkaagay naftu dheefsataayo dharaariba dharaarbay igu kaa dhoweysa dharaariba dharaarbay isu kaan dhoweysa dhawaaqii codkaagay naftu dheefsataayo dharaariba dharaarbay isu kaan dhoweysa dharaariba hada dhalashadeenni layahaw malayni codkaasi cabdirasaaq anshax haddaynu intaas kaga nimaadno iyo heestaa wada dhalasho haatanna dhinacii warbixina aan dib ugu noqonno qaar ka mid a dhallinyarada derbi jiifka ah ee ku nool magaalada boosaaso ayaa iyagu qaarkood waxay u jeesteen in ay wax bartaan qaarkoodna waxayba dhammeeyeen jaamacadaha haddaba wariyaha v o a magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa waraysi la yeeshay mid ka mid a dhallinyaradaasi Ee, sharmaarke cabdi cali iyo cabdirasaaq ibraahim cabdi waa laba nin oo dhallinyaro ah ee, horey waxay uga mid ahaan jireen ee, dhallinyarada ee, magaalada boosaaso oo derbi jiifka ah Ee, waxaan kula kulmay magaalada boosaaso hadda waa niman dhallinyaro ah oo arrintii aad muddo inay ka soo kabsadeen Ee, boosaaso ayaan kula kulmay Ee, sharmaarke ugu horreyn ee, kusoo dhowow idaacadda v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta Ee, bal waxay iga warantaa ee, farqiga u dhexeeya hadda iyo oo aad noqotay nin waxbartay oo hadda aad moodo in Een, haddii aan kaaga waramo walaahi waxaan soo maray runtii een, waxyaabo aad u foolxun oo ay ka mid yihiin een, aa, in aan gidaarada seexdo een, in aan maxaan ku yidhahdaayo een, dadka aan dhalooyin iyo wax ku dhufto ama dhaawac isbitaalada aan u dhigo Een, runtii dhib aad u fara badan baan soo marnay laakiin alxamdulilaah een, haddeertaan een, runtii dhibka aan soo marnay waan ilaaway bakaas waxaan ku ilaaway een, aqoon diineed iyo mid maadiba aan bartay oo alxamdulilaah ilaahay dad uu een, maxaan ku yidhahdaa uu ilaahay ii khasbay rag culamo ah oo jooga magaalada boosaaso een- een ugu horeeyaan maxamed jaacan faarax iyo een- een culamo badan aad u badan Een, hadda alxamdulilaah runtii waxaad moodaa een, xitaa kelmadda een, dabajiif markii lagu soo qaado inaan xanaaqo because een, hadda waxaan ahay nin mas-uula macalin ah een, isla macadkii aan wax ku bartay oo aan wixii xumaa isaga dhaqay baan hadeertaan ka shaqeeya oo aan macalinka ahay oo mas-uulka ahay marka alxamdulilah wallaahi een, ilaah subxaanahu watacaala waa mahadle Een, dhalinyaro badan baa hadda ku jidha een, oo ayagu qaarkood qur-aankii dhammeeyey een, runtii een iskuulaad dhigta Een, kuwa badan oo aad u fara badan oo ay ka baxeen aad baan u salaamayaa een, een, soomaaliya meel kastaba ay ka joogaan kuwa koonfur bay hadda joogaan een, kuwa een, oqooyi bay joogaan dalad baan wada hadlaynay jaamacaday dhigtaan oo kuwana waxay ka shaqeeyaan een, dhanka kelinka shanaad runtii rag badan baa meesha ka qalanjibiyey een, aduu afar boqol iyo lixdan iyo shan bay ahaayeen Een, aad baan u salaamayaa raggii meeshaasi ka wada baxay ee aanu ka wada tagnay maanta ayaguna waa rag mas-uula alxamdulilah aniguna een, meeshaan waa kaga haray bari laakiin alxamdulilah een, maxaan ku yidhahdaa ee, waxbarasho fiicanna waan wadaa een, jaamacadda bay dhammaa dhigtaa een, semesterka saddexaad Een, meel meeshaan ka shaqaynayay aan wax ku baranayay baan hadda ka shaqeeyaa Een, dhalinyarta hadda ku jidhana een, runtii anaa waxbara macalin baan u ahay Een, een, dhalinyarta koolada caba ee derbajiifka ah ee hadeertaan ku jira gudaha een, college-ka waxaa jira dhallinyaro goobaha uga timi oo dib u fadhiya marka dhallinyaradii xilligii aad koolada wada dhuuqi jireen ama derbajiifka isla ahaydeen ee, hadda meeshii ma ugu tagtaa ma ka waraysataa arrintan ma jeceshahay sida hadda noqotay in aad goobtii geyso si ay uga mid noqdaan ee dhallinyarada waxbartay oo aad ka mid tahay Een, aad baa mahadsan tahay Een, waan jeclahay Een, mar walba horta waan maraa aagaasi waan maraa markaan maro een, xasuus badan baa i gasha bcaus waxaa weeyaan een, anigoo een, buug wata oo maxaan ku yidhahday een, dhankaasna waxay kaga dhowdahay jaamacaddii bay kaga dhowdahay mogta anigoo marka jaamacadda u socdo markaan is- waa istaagaa wax yar baan istaagaa aagga waddada een, isgoyska waan xasuustaa is- ee, markaan isbitaalka istaago mar baa dhaawac leegu dhuftay anigoo cabsan oo kaniini iska badiyey marka dhaawacii lagu dhuftay een, sidaan ahaa jaahilkaan ahaa iyo maanta meeshaan u socdo micnihii me- een, wax isbarbardhigi kara ma ahan Een, waxaan ugu tagaa dhal- dhalinyaro badan oo saaxiibaday ahaa oo aan isnaqaanay een, waagii hore ayagu baa iga xishooda waa iga dhuntaan oo qaarkood waxay isdhahan yuusuku arkin dad badan baan anugu waxaan idhi "Een, wax ma baranaysaan qaar baa jira aan soo aruuriyey anigu een, een, aan la hadlay oo hadda meesha jooga insha allahu een, waxaan jecelnahay inaan wacyigelin kale aan u sameyno inta een, hadeertaan waxbaratay aan isku tashano aan ciyaalka ragga meesha ku haray ee ku baaba'aya in aanu een, insha allahu tacaala meeshaan kasoo xarayno aanun iyaguna waxbarashadooda iyo mustaqbalkooda iyo ayatiinkooda dambe si ay ugu fikiraan in waxa hadda ay ku jiraan een, ma ahan ayatiin wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf oo waray- waraysanaya qaar ka mid a dhallinyarada derbi jiifka ahaan jirtay haatanna dhinaca jaamacadaha wax ka bartay xuseen watay ismaaciilow haatana dhinacii heesaan jalaacayna waxaan ku wada nasanno codkii fanaanka cabdulqaadir juba
shibiqdiya calaaya iyo maygagta shuban iyo masalaha shafkiisiyo shaqmadar dushiisiyo sheedii yanacsiyo shaqnur baalahiisiyo shibiqdiya calaaya iyo maygaagta shuban iyo mashalaha shafkiisiyo shaqmadar dushiisiyo sheedihii yanacsiyo shaqnurba lahiisiyo shacabkii hargayso shan habeen cirkii cirkii miray alla shacabkii hargayso shan habeen cirkiyaa ki miray dhirta shaqal madoobi shaadir lagu hagoogo dhigrigii shareero shunux shunuxdu dherarkii galow sheeganayso shacan i badani u bixii shinkiisii dhammaado dirta shaqalmadoowiyo shaadir lagu hagoogo dhigrigii shareero shunux shunuxdu dherarkii galow sheeganayso shacan i badan u bixii shinkiis dhammaado baalanbaalis sharaxliyow shinni malabsamaysiyo buddihii u shidayaa
codkaasina wuxuu gebagabo yahay idaacaddayadii duhurnimo waxaana idinla socodsiinaya xuseen barre aadan anoo ismaaciil xuseen farjara iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada tan iyo inta aynu afarta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
marka shaaca waa beri herku shagagaxleeye dhaad ku shagagaxleeyana marka shaaca waa beri herku shagagaxleeye dhaad ku shagagaxleeyana